salaatu wasalaamu calaa rasuuli illaah wacalaa aalihi wasaxbihi waman ihtadaa bihadyihi ilaa yowmi iddiin allahuma wafiqna min alqowli waalcamali lima tuxibuhu watardaa biidni illahi tacaala waktigan inagu soo foolle waxaynu isku dayi doonaa inaynu kelimaad ka nidhaahno mawduuca ciwaankiisu uu yahay alqabru wa axwaalu nnaasi fiih qabriga iyo xaaladaha dadka ku jira ay ku sugan yihiin mawduuca aynkaasiyo marka aynu ka hadlayno ujeedadeenu waa xusuusin iyo waano iyadoo la ogyahay in la dhimanayo qabri la gelayo ayaa haddana rabbi subxaanahu wa tacaala in badan uu kusoo celceliyaa qur-aanka sheegista mawdka iyo geerida si dadka loo xusuusiyo arrinkaasi loogu waaniyo oo ay u diyaar garoobaan waxaynu ognahay walaalayaal inay geeridu tahay mid si laga maarmaana ula kulmi doonto mid kasta oo nool ilaahay baa subxaana wa tacaala wuxuu uhi kullu nafsin zaa'iqat lmowt naf kastaaba waxay dhadhamin doontaa mowdka iyo geerida kuwa dhadhankiisu uu qadhaar ku noqdo iyo kuwo macaan uu noqdoba haddii geerida ay cidi ka badbaadaysa waxaa ka badbaadi lahaa khalqiga kii ugu khayr badnaa oo ah nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam ilaahay baa usii sheegay inuu dhiman doono inaka mayitun wa inahum mayituun adigu waad dhimanaysaa baa la yihi nebi maxamedo iyaguna waa ay dhimanayaan bal ilaahay subxaana wa tacaala waxa uu tilmaamay mawdka iyo geeridu inay tahay waddo cid kastoo noole ay mari doonto wma jacalnaa libashari min qablika alkhuld afain midta fahum lkhaaliduun nebi maxamed waxaa lagu yihi calayhi salaatu wasalaam bashar adiga kaa horeeya umaanaan yeelin waa aritaan waa adduunkan ku waaro waanay geeriis arag ee nebi maxamedo waad dhimanaysaa haddaad dhimato ma iyagaa waaraya iyaguba sida aada u dhimatay ayaa ay u dhimanaya ilaahay subxaana wa tacaala mawdka iyo geerida wuxuu u yeelay wakti go-an waktigaasi oo aanu kasoo horumar ahayn aanu kana dubdhac ahayn hadduu ibni aadamku sabab kasta la yimaado waktigaasi ma bedeli karo aynamaa takunuu yudrikkum almowt walaw kuntum fii buruujin mushayada wuxuu leeyahy rabbi subxaanah meel kastoo aada joogtaan iyo meel kasta aada isku qarisaan aada isku ilaalisaan geerida iyo mawdku waa mid idin haleeleysa walow guryo la adkeeyey oo fooqaqaba aada gashaan naxnu qadarnaa baynakum almowt buu uhi rabbi subxaana wa tacaala annaga ayaa wakti u jarnay mawdka iyo geerida idinka dhexdiina ka dhacaysa maaha mid markaa ibni aadamku ama noolayaashu ay ku leeyihiin wax tasarufa ama wax awooda inay hore usoo dhigaan ama ay dib u riixaan hase haatee ilaahay subxaana wa tacaala waktigaasi uu dhacayo wuxuu ka dhigay wakti aynaan ogeyn waa laynaga qariyey wamaa tadri nafsun biayi ardin tamuut wuxuu leeyahy rabbi subxaana nafna garan maysa dhulka ay ku dhiman doonto mar haddaanay garana dhulka ay ku dhiman doonto waxaa halkaa kasoo baxaya goorta ay dhiman doontona inaanay garan ahayn ilaahay qarinta uu inaga qariyey xikmad buu ka leeyahy xikmaddaasi waxa ugu weyn inaynu u diyaar garowno oo qofku xaaladiisoo dhami iyo waktigiisoo dhami uu noqdo miduu toosan yaho ilaahay subxaana wa tacaala uu ka amar qaadanayo si geerida iyo mawdku uu u haleelo isagoo toosan oo ku sugan xaaladuu ilaahay raalli ka yahay oo rabbi subxaana wa tacaala uu jecel yahay waxaa ilaahay u inooga warramay qofka ibni aadamka marka ajashiisu ay gebagabowdo ay kuna dhawaato noloshiisu inay tagto oo ay ka faaruqdo inuu ilaahay subxaana wa tacaala usoo diraayo rusul malaa'iga kuwaasi oo nafta ka qabanaya naftii jidhkiisa dhaqdhaqaajinaysa ee ka shaqaysiinaysa markaasi ayaa qofku wuxuu gelayaa xaalatulmawt waxaa la odhanayaa hebel waa dhintay waa daayey dhaqdhaqaaq iyo hadal iyo socod iyo fadhi iyo joog intaba waa daayey xataa idaa jaa axadakum lmawt tawa axadahum lmawtu tawafathu rusulunaa wahum laa yufarituun waxay ilaahay u leeyahy midkood marka geeridu ay u timaado waxa oofsanaayo oo nafta ka qabanaya rusushayada waa malaa'ig ilaahay subxaana watacaala uu soo diray malaa'igtaasi ma samaynayaan haba yaraatee wax xadguduba naftaasi loo diray mooyaane naf kale suurtagal maaha inay ku khaldamaan suurtagal maaha waktigii la yidhi soo qabtay inay ka habsaamaan ama inay ka horumariyaan ilaahay subxaana watacaala amarkiisa ayaa ay ku socdaan waxaynu ognahay walaalayaal qofku marka uu dhinto ee naftu ay ka faaruqdo waxaa la dhigaa oo lagu damsiiyaa xufrada ama godka aynu naqaano qabriga qabriguna sida culimadu ay tilmaameen waxaa qabriga looga jeedaa markuu kusoo arooro nusuusta sharciga ah xayaatada ama nolosha udhaxaysa tii adduunyo iyo ta aakhiro ama qofka ha la aaso ama yaan la aasin qabrigaasi waa mansilada u horeysa qofku uu degaayo ee ka mida manaasisha aakhiro ee faraha badanee isdaba taalla haddii xaaladda u horeysaa qofka ay u hagaagto xaaladaha ka dambeeyaana way hagaagayaan haddii qabrigaasi uu noqdo midaan u hagaagsanayn oo qabrigaa uu ku badbaadi waayo lagu qabto lagu ciqaabo wixii ka dambeeyaana waddadaasi ayaa ay marayaan sida awgeed ayaa haani taabiciga la odhan jiray oo ahaa nin mawle uu ahaa cutmaan ibnu cafaan radia allahu canh ayaa wuxuu yihi cutmaan ibnu cafaan waxa uu ahaa marka qabri uu dul istaago mid aada iyo aada u ooya dabeetana arrinka noocaasiyaa la weydiiyey oo waxaa la yidhi waxaad xusuusanaysaa ama aada sheegaysaaba jannada iyo naarta adigoo ooyana kumaanaan arag qabri marka ad dul istaagtana waad ooyeysaa lagu aamusiin kari maayo ilaa ilmadaadu ay garhkaaga qariso ama ay qoyso waxa uu yihi cuثmaan ibnu cafaan waxaan maqlay rasuulka ilaahay calayhi الsalaatu wasalaam oo le alqabru awalu manaazil اlaakhira qabrigu waa hooyga u horeeye kamida hooyada aakhiro ee la degaayo fain najaa minhu famaa bacdahu aysar haddii qofku uu ka badbaado qabriga fitnadiisa iyo cadaabkiisa waxa ka dambeeyaana waa ka fudud yihiin wain lam yanju minhu famaa bacdahu ashaddu minhu haddaanu qabriga cadaabkiisa iyo fitnadiisa iyo imtixaankiisa iyo masaa'ibkiisa aanu ka badbaadin waxa ka dambeeyaana waa kasii adag yihiin buu ihi marka hadalka aan rasuula ka maqlay calayhi salaatu wasalaam ayaa kalifay buu ihi inaan ooyo markaan qabri dul istaago jannada iyo naarta marka la xusana aanan ooyin waayo qabrigii isaga ayaa calaamad u ah qofku janno iyo naar meesha uu gelayo haddii qabrigaasi uu ku badbaado arrinkaasi wuxuu calaamad u yahay inuu ka badbaadi doono cadaabka aakhire kasii weyn haddii waxa weeyaan qabriga uu ku badbaadi waayo arrinkaasi wuxuu calaamad u yahay inaanu qofkaasi si hawl yar ama fudud uga badbaadahayn ilaahay subxaana watacaala cadaabkiisa fii yowmi alqiyaama dhici doona waxaa kaloo ihi cuhmaan radia allahu canhu isagoo su-aashaa lafteeda ka jawaabaya waxaa kalaan maqlay buu ihi rasuulka calayhi salaatu wasalaam oo leh maan arag wax la eego oo ka argagax iyo foolxumo badan qabriga waxyaabo badan baan arkay buu ihi rasuulku calayhi salaatu wasalaam oo kala duwan oo indhahaygu ay qabteen indhahaygu may qaban meel la eego oo ka foolxumo iyo argagax badan qabriga ah marka hadalkaa rasuulka ee aan maqlay kaasaa kalifay buuhi inaan ooyo xadiidku waa xadiid saxiixa tirmidi baa wariyey qubuurta walaalayaal si aynu aragnay inoo muuqata dushaasi xabaaluhu way ka siman yihiin ciid ayaa dushaasi ka saaran arrinka noocaasiyana waxa uu ka mid yahay ilaahay cadaaladiisa sidaa awgeed waxau yihi caliy bin abi aalib radia allahu canhu cadaaladda aakhiro waxaa u horeeya xabaalaha falaa yucrafu shariifun min wadiic xabaalaha dadka marka la geliyo mid sharaf badnaayoo adduunyada lagu ikraami jiray laga garan maayo oo lagama sooci karo mid adduunyada markuu joogay aan qiimo badan lahayn waa ilaahay cadaaladiisa ayaa ay ka mid tahay haddaad xabaalahaasi dul tagto waxaad arkaysaa inay dushaasi ka siman yihiin kii adduunyo lahaa iyo kii aan faraha waxba ku hayn kii madax ahaa iyo kii loo telinaayey rag iyo dumar dushaa waa laga siman yahay laakiin xagga hoose ayaa xabaaluhu ay ku kala duwan yihiin khilaaf weyn baa xagga hoose xabaalaha ka dhaxeeya haddii laynoo faydi lahaa oo dabaolka laga qaadi lahaa oo layna tusin lahaa shaqada iyo hawsha ka socota xabaalahaasi hoostooda iyo inta qarsoon wax la yaab badan ayaynu arki lahayn xabaalaha qaarkood waxaa hoostooda ka socota murugo iyo cadaab qaarkoodna waxaa hoostooda ka socota naciim iyo farxad labadaaba way leeyihiin dadka xabaalaha ku jira waana halka aynu ka fahmayno arrinkan aynu ka hadli doono waa cadaab alqabr dadka qaarkood markii ay dhinteen xabaalahooda waa loogu nicmeeyey farxad ayaa ay ku jiraan iyo rayn rayn waxay leeyihiin ilaahay ow qiyaamaha rid si aanu jannadii u gallaanu ehelkayagi iyo dadkayagii ugu noqono qaarkoodna cadaab xabaalaha waa lagu cadaabay waxaanay leeyihiin ilaahay ow qiyaamaha haridi waayo waxay ogyihiin waxaa kasii dambeeya inuu ka daran yahay waxaan haysta rasuulkeena calayhi salaatu wasalaam ayaa inoo tilmaamay xabaaluhu inay labadaasi u qaybsamaan wuxuu yihi rasuulkeenu calayhi salaatu wasalaam addoonka marka xabaashiisa la dhigo ee nafta lagu soo celiyo waxaa u imanaysa malaa'ig malaa'igtaasi su-aalo ayay weydiinayaan waxay weydiinayaan allah subxaana wa tacaala oo macbuudka ah waxay weydiinayaan qofka diintiisa oo diinulislaam waxay weydiinayaan rasuulka calayhi salaatu wasalaam ilaahay ummaddan uu usoo diray waxaa rasuulku uu tilmaamay oo uu xusay qofka muuminka ahi su-aalahaasi inuu ka bixin doono jawaab wanaagsan jawaab wanaagsan oo saxa marka uu dhiibo xagga samada ayaa laga dhawaaqaya waxaana la leeyahay addoonkaasi run ayaa uu sheegay ee waxaad u gogashaan gogol jannada laga keenay waxaanaad u xidhaan maryo jannada laga keenay jannadana albaab uga fura sidaasi ayaa la odhanaya wuxuu leeyahy rasuulku calayhi salaatu wasalaam albaabkaasi jannada looga furay ayaa jannada wanaaggeeda iyo udgoon udgoonkeeda uuga soo gelaya qabrigiisina waa loo ballaadhinayaa qofka waxaa qabrigiisa la leekaysiinayaa ilaa meesha araggiisu uu gaadho in leeg ayaa la leekaysiinaya dusha xabaashu waa ay ka yar tahay laakiin hoostaasi ayaa waasic ay ka tahay innaga inooma muuqato waa laynaga qariyey wuxuu yihi rasuulku calayhi salaatu wasalaam waxaa u imanaya nin weji wanaagsan oo wejigiisa qurux iyo dhalaal uu ka muuqdo dhar wanaagsanna xidhan oo aragtidiisu aanay ku argagaxgelinahayn markaasaa waxa uu odhanayaa waar ninkaagani maxaad ahayd wejigaagu wuxuu u eg yahay weji mid khayr la yimaade waxa uu leeyahay bushaarayso anigu waxaan ahay camalkaagii wanaagsanaa maalintii lagu ballan qaadayo wanaagsanayd waa tan waxaan kugu aqaanay buu leeyahay inaad ahayd mid ka gaabiya ilaahay subxaana watacaala macsiyadiisa iyo foolxumada una degdega ilaahay adeecitaankiisa iyo ka amar qaadashadiisa iyo samaynta khayrka iyo wanaagga wuxuu ihi rasuulku calayhi salaatu wasalaam addoonkii kaafirka ahaa ama faajirka ama faasiqa ahaa su-aalaha marka la weydiiyo jawaab saxa kama bixin karo waayo ilaahay subxaana wa tacaala waxa uu sugayaa un fi lqabri ciddii sugnayd ee xaqa ku sugnayd markay adduunyada joogeen marka su-aalahaasi uu ka jawaabi kari waayo xagga samada ayaa laga dhawaaqaya waxaana la leeyahay waxba kumuu hadalo been ayaa uu sheegay waxaad u gogashaan gogol laga keenay naarta halka ayaa cadaabka uu ka bilaabay waxaanad u furtaan albaab naarta waxa weeyaan looga furaayo qabrigiisa deeta waxaa usoo gelaya buu leeyahy rasuulku calayhi salaatu wasalaam naarta kulaylkeedii iyo qarmuunkeedii iyo qiiqeedii baa uga soo gelaya albaabkaas qabrigiisana waa lagu cidhiidyayaa ilaa uu gaadho xaalad feedhihiisu ay isweydaartaan oo ay iskhilaafaan waxaana halkaa ugu imanaya nin wejigiisa foolxuma ay ka muuqato laga argagaxo mandarkiisa iyo araggiisa guudna aanu ku faraxti gelinahayn dabeete waxau odhanaya waar kaaganuna maxaad ahayd wejigaagu waa weji mid la yimaado shar iyo xumaan iyo bushaaro aan wanaagsanayn wuxuu leeyahay bushaarayso anigu waxaan ahay camalkaagii xumaa ee adduunyada aada ku samayn jirtay waxaan kugu aqaanay inaad tahay ahayd mid xumaanta iyo sharka iyo fisqiga iyo macsiyada u degdega daacada iyo wanaagga iyo khayrkana ka gaabiya maalintii markaa lagu ballan qaadiye lagu lahaa haddaad ilaahay maanta adeecdana waad liibaani haddaad ilaahay caasidana waad guul daraysan maanta weeyaan bu odhanaya arrintaasina waxay usii kordhinaysaa murugo iyo cadaab aya arrinka noocaasi usii kordhinaya marka xadiidkaasi oo dheer waxaa rasuulku calayhi salaatu wasalaam uu inoogu caddeeyey xabaaluhu xagga hoose inaanay ka ahayn sidan dusha ay ka yihiin ee aada iyo aada ay u kala duwan yihiin kala duwaanshahana waxaa keenay dadka sidii xaaladoodu ay u kala duwanayd intii adduunyada ay joogeen ilaahay subxaana watacaala sidaas oo kale qur-aanka waxa uu tilmaamay ummado xabaalaha iyo qubuuraha ay ku jiraan lagu cadaabay wuxuu ihi ilaahay waxaaqa biaali fircawna suu lcadaab annaaru yucraduuna calayha guduwa wacashiya wayowma taquumu saacatu adkhiluu aala fircawna ashadda alcadaab waxaa ilaahay inooga warramayaa fircoonkii adduunyada markuu joogay iskibriyey ee ilaahnimada iyo rabbinimada sheegtay iyo kuwii xumaantaasi ku raacay ee ugu gargaaray waxaa ku habsaday buu leeyahy rabbi subxaana watacaala cadaabka u xun ayaa ku degay gelinka hore iyo gelinka dambe ayaa naar loo bandhigaa buu leeyahy rabbi subxaana watacaala gelinka dambe iyo gelinka hore meesha naarta loogu bandhigaya waa xayaatada ama nolosha barzakh ee udha ka dhaxaysa ta adduunyo iyo ta aakhiro labadaa midnaba aan ahayn haddii xabaal ay ku jiraan iyo haddii meel kale ay tageenba cadaabkaa waa la kulmayaan buu leeyahy rabbi subxaana watacaala gelinka hore iyo gelinka dambeba waxaa caddaynaya in cadaabkaasi uu yahay cadaabulqabriga waxa ilaahay uu leeyahay maalinta qiyaamaha weyne uu dhacana sidaa lagaga hadhi maayo maalintaana ilaahay wuxuu leeyahay geliya oo u kaxeeya fircoon iyo qoladiisa cadaabka u daran ee u xanuun badan u kaxeeya buu leeyahy rabbi subxaana watacaala aayaddaasi markaa waxayna tusinaysaa in cadaabulqabrigu aanu ku gaar ahayn ummadda nebi maxamed caleyhi salaatu wasalaam ee ummadihii hore kuwo kamidana cadaabulqabrigaasi ay la kulmeen waxaa kaloo ilaahay uhi walanudiiqanahu min alcadaabi aladnaa duuna alcadaabi alakbari lacalahum yarjicuun ilaahay wuxuu leey waxaanu dhadhansiin doonaa cadaabka soke ee yar baanu dhadhansiin doonaa inta aan la gaadhin cadaabka weyn ee cadaabka naarta ah cadaabkaasoo ke waxa weeyaan bay leeyihin culimadu sida ibnu cabaas aayadda uu ku fasiray waa cadaabulqabriga wey waa cadaab ka sokeeya cadaabkii weynaa waana cadaab ka yar cadaabkaasi naarta waayo waa ka ilaahay subxaana watacaala tilmaamay marka laga soo saaro qaar qubuurtooda inay odhan doonaan alla hoogayagay miyaa naloo daaya meeshayadii aanu joognay halkaaba waa ku cadaabnaayeen oo wanaag iyo khayr kalamay kulmeen laakiin wixii meeshaasi ay ku arkeen wax ka daran bay la kulmeen markuu qiyaamuhu dhacay sidaa awgeed baa waxa ay jeclaysteen ay tamaniyeen in halkaa loo dayn lahaa lamana odhan karo cadaabka yare aayadda lagu sheegaya waa cadaabka adduunyada lagu cadaabe muslimiintu marka ay la jihaadaan kafarada iyo gaalada la laayay waayo waxaynu ognahay gaaloo dhami dee cadaabkaasi lamay kulmin ee qaarkood ayuunbaa cadaabka noocaasi la kulmay rasuulkeenu calayhi salaatu wasalaam saxaabadiisa aada iyo aada ayuu ugaga warrami jiray cadaabulqabriga hadal ahaanna waa ugu caddayn jiray rasuulku ficiluu hadal ka dabageyena waa ugu caddayn jiray waxaa rasuulkeenu uu soo maray maalin maalmaha ka mid ah qubuur lixa ama shana ama afara siduu yihi saxaabigii xadiidka warinayay dabeete rasuulku wuxuu yihi waan yaa garanaya xabaalahan dadka ku aasan aynu dul marayno nin ayaa wuxuu ihi aniga ayaa garanaya rasuulku calayhi salaatu wasalaam su-aal buu weydiiyey wuxuu yihi goorma ayay dhinteen dadka ku jira xabaalaha wuxuu yihi waxay dhinteen fi lishraak waktigii shirkiga iyagoo mushrikiina oo ilaahay kayrkii caabuda oo tawxiidka aan taxqiijin bay dhinteen rasuulku calayhi salaatu wasalaam waana ayaa saxaabadiisa halkaa uuga soo jeediyey wuxuu yihi ummaddan waxaa lagu imtixaamaya xabaalaheedaa lagu imtixaamaya oo ummaddani marka xabaalaha ay gasho halkaa lagaga hadhi maayo imtixaan weyn baa ku sugaaya xabaalaha dhexdooda imtixaankaasoo rasuulku calayhi salaatu wasalaam uu yidhi waxa uu la mid yahay amaba se uu ka daran yahayba imtixaanka ummaddu ay kala kulmi doonto almasiixu dajaal ninka la yidhaahdo waxaa rasuulku calayhi salaatu wasalaam saxaabada uu ku yidhi haddaanan ka baqahayn inaad is-aasi weydaan ladacawtu allaha an yusmicakum min cadaabi alqabri aladii asmacu minh ilaahay waxaan ka baryi lahaa oo aan weydiisan laha cadaabulqabriga inuu idinka maqashiiyo waxa aan ka maqlaayo anigu rasuulku calayhi salaatu wasalaam dadkaa xabaalaha lagu cadaabaayo sawdka iyo qaylada iyo sawaxanka ka baxaya waa uu maqli jiray si awgeed baa rasuulku calayhi salaatu wasalaam iyadoo goor goor maqriba la taagan yahay ayaa waxa uu maqlay sawd iyo qaylo saxaabadiisa waxa uu ku yihi haadihi yuhuudun tucadabu fii qubuuriha sawdkaa iyo qaylada iyo dhawaaqaa baxaya waa yuhuud xabaalaha lagu cadaabaayo markaa rasuulku waxa uu leeyahy waxaan ka baqanayaa haddii cadaabulqabriga laydin maqashiiyo inaad is-aasi weydaan oo dadka qaarkood ay moodaan in cadaabulqabriga ay kaga baxsanayaan in ay yidhaahdaan hana aasin ee dabada iyo banaanka noo daaye iyadooaynu tilmaanay qofna inaanu taa kaga baxsan ahayn oo ilaahay subxaana watacaala qof walba wuxuu mutaystay uu marinaayo ama ha la aaso ama yaan la aaso ilaahay naxariistiisa waxaa ka mid a inuu inaga qariyo cadaabulqabriga oo aanu ina maqashiin qaylada iyo dhawaaqa ka baxaya xabaalahaasi har iyo habeen aynu dul marayno ilaahay naxariistiisa ayay ka mid tahay waayo noloshii noomay dhadhanteen manaynaan seexan karneen waxbana maynaan qabsan karneen inagoo maqlayna dadkii shalay aynu aasnay ama maanta aynu aasnay ama aynu naqaanay hebel iyo hebel aynu garanaynay oo xabaalaha lagu cadaabayo oo dhawaaqayo qayla ay ka baxayso nololinamay suurto gasheen ilaahay baa inoo naxariistay oo inaga qariyey ilaahay subxaana watacaala waa tallabaade dadka xabaalaha ku jirana wuu asturay oo fadeexad ayay noqon lahayd adduunyada guudkeeda intaan aakhiraba la gaadhin qofkii hebeele la aasee la garanayo qabrigiisii ka qaylaya oo dhawaaqaya waata kale wuxuu tilmaamay rasuulku calayhi salaatu wasalaam haddii dadku ay maqli lahaayeen dhawaaqa iyo qaylada ka baxaysa dadkaa xabaalaha lagu cadaabayo inay suuxi lahaayeen oo aanay u adkaysan kari lahayn oo naftooda arrinka noocaasiya aanay qaadi karteen rasuulku calayhi salaatu wasalaam kadib waxa uu ku soo jeestay saxaabada wejigiisa ayuu soo qaabilsiiyey wuxuu yihi tacawaduu billahi min cadaabi innaar war ilaahay ka magan gala naarta cadaabkeeda mid loo adkaysan karo oo la taxamuli karo maahe qaaluu nacuudu billahi min cadaabi innaar saxaabadu waxay idha ilaahay baanu ka nabadge ka magan gelaynaa naarta cadaabkeeda qaala tacawaduu billahi min cadaabi alqabr ilaahay ka magan gela buu yihi qabriga cadaabkiisa qaaluu nacuudu billahi min cadaabi alqabr ilaahay baanu ka magan gelaynaa bay idhaha saxaabadu qabriga cadaabkiisa xadiidkaa muslim ayaa wariyey khatarta uu leeyahay arrinkani iyo weynidiisa awgeed ayaa rasuulkeenu calayhi salaatu wasalaam saxaabadii sidaasi u bari jir ugu sheegi jiray bal rasuulku calayhi salaatu wasalaam khudbadaha qaarkood buu u gaar yeeli jiray inuu kaga hadlo fitnada iyo imtixaanka qabriga ka dhacaaya iyo cadaabka waxa weeyaan dadka qaarkood qubuurta lagu cadaabayo waxay tidhi asmaa bintu abi bakr rasuulka calayhi salaatu wasalaam ayaa maal maalin maalmaha ka mida istaagay isagoo dadka u khudbadaynaya kadib rasuulku waxa uu sheegay fitnat alqabr imtixaankaa dadka la marin doono qubuurta dhexdeeda dabeeto markii hadalkaa saxaabadu ay rasuula ka maqleen saxaabada waxaa laga maqlay bay leedahay sawaxan iyo buuq iyo waxa weeya wax qaylo weeg macnaa arrinka noocaasi ayay aada iyo aada uga argagaxeen oo quluubtooda dhaqdhaqaajiyey ilaa naftoodii ay hanan kari waayeen oo arrinkaasi uu kalifay inay dhawaaqeen waxay leedahay asmaa waxay gaadheen xaaladaan maqli waayey khudbadii rasuulka calayhi salaatu wasalaam ilaa ay aamuseen oo hadalkaasi saxaabadu waxa weeyaan ay jareen rasuulkeenu calayhi salaatu wasalaam sida caaisha ay leedahay salaad kasta oo uu tukado ama faral ha noqoto ama sunno ha noqoto salaadaa dhexeeda ilaahay buu ka magan geli jiray cadaab alqabriga taasina waxay tusinaysaa khatarta uu leeyahay cadaabka qabriga dhexdiisa dhacaya innagana sidaas oo kale ayaa u ina faray oo wuxuu ihi rasuulku midkiin marka uu atixiyaadka dambe dhameeyo ilaahay subxaana watacaala afar arrimood oo dhibaatadoodu ay badan tahay ha ka magan galo afarta arrimood waa cadaabu nnaar waa naarta cadaabkeeda arrinka labaadna waa cadaabu lqabr qabriga cadaabka ka dhacaya arrinka saddexaadna wuxuu rasuulku ku tilmaamay calayhi salaatu wasalaam fitnada nolosha iyo fitnada waxa weeyaan geerida iyo dhimashada arrinka afraadna wuxuu rasuulku ka dhigay fitnatu lmasiixi dajaal imtixaanka ummadda ka mari doona ee ay kala kulmi doonto masiixu dajaal ninkaasi la yidhaahdo bal rasuulkeenu calayhi salaatu wasalaam siduu ummadda arrinkaa ugaga digaayey waxa uu caddeeyey arrinkaasi inuu yahay arrin aan dib loo dhigahayn oo qofka marka la aasee xabaasha la dhigo oo dadku ay ka dareeraan inuu yahay arrinka noocaasi mid ku bilaabmaya wuxuu yihi rasuulkeenu calayhi salaatu wasalaam qofka dhintay marka xabaasha la dhigo oo dadkii aasayeyna ay ka jeestaan oo ay ka tagaan isaga oo maqlayaba sanqadha ka baxaysa kabahooda oo weli dee meel ka fog ba aanay gaadhin waxa u yimaada bu uhi rasuulku calayhi salaatu wasalaam laba malag labadaa malag way soo fadhiisiyaan ilaahay baa subxaana watacaala arrinka noocaasiya karsiinaya ilaahayna shay kasta awood bu u leeyahy cadaabul qabriguna waa arrin hayb oo inaga inaga maqan sidaa ilaahay uu inagoga warramayna waa inaynu u rumayno waxaana jira haddaynu u fiirsano waxyaabo fara badan oo aan inoo muuqan haddana si xaqiiqa u dhacaya waxaynu ognahay inu rumaysannahay in qofka dhimanaya ay malaa'igi nafta ka qaadayso malaa'igtaana ma aragno inagoo dul taagan cadaabulqabriguna kaasi ayuunbuu la mid yahay dabeeta waxay ku idhaahdaan buu leeyahy rasuulku calayhi salaatu wasalaam waar maxaad ka odhan jirtay oo aada ka aaminsanayd ninkan nebiga calayhi salaatu wasalaam iyagoo sheegaya kadib halkaa marka la maraya su-aashaasi lasoo wajaho dadki waxay u qaybsamayaan laba qaybood wuxuu leeyahy rasuulku calayhi salaatu wasalaam qofkii muuminka ah wuxuu leeyahy ashhadu anahu cabdullaahi warasuulu anigu waxa aan ka marakacaya an qiraya inuu yahay ilaahay ilaahay addoonkiisii oo rasuulkiisiina ah dabeetana addoonku markuu su-aashaa si fiican uga jawaabo waxaa loo soo bandhigaa maqcadkii iyo makaan fadhiisigii uu ku lahaa naarta addoon kastoo kamid a addoommada ilaahay uu abuuray oo mukalafiinta kamidi naartana waxa uu ku leeyahay maqcad jannadana wuxuu ku leeyahay maqcad naartana boos buu ku leeyahay jannadana boos buu ku leeyahay su-aashaasi marka si fiican uuga jawaabo ayaa waxaa lagu odhanayaa bal eeg booskii aada naarta ku lahayd waa ka waa loo kashifayaa si fiican baa loo tusaya oo wax shaki iyo wax madmadow intoon aanay kaga jirin ilaahay wuxuu kuugu bedelay subxaana watacaala boos kale oo jannada waxa weeyaan aad ka heli doonto rasuulku wuxuu yihi calayhi salaatu wasalaam markaasi ee isagoo qabrigiisa ku jira labadiiba u arkaya booskii naarta ilaahay uu ka badbaadiyey iyo booskii jannada ee uu ku guulaystay arrinka noocaasi iyana xikmad weyn baa ku jirta xikmada ku jirtaana waxay tahay addoonku ma garanaayo nicmada wanaaggeeda iyo qiimaha ay leedahay ilaa uu garto nicmadaasi waxaa ka soo horjeeda jannada wanaaggeeda maynaan garanin haddaanay naari jiri lahayn sidaa awgeed baa qofkii la leeyahay eeg meesha naartee lagaa badbaadiyey iyo meesha jannada lagaa siiyey marka wuxuu si fiican u garanayaa nicmada ilaahay subxaana watacaala uu siiyey sidaas oo kale waxa uu si fiican u dareemayaa ilaahay subxaana watacaala dhibaatada iyo cadaabka iyo ciqaabka uu ka badbaadiyey laakiin qofka haddii waxa weeyaan markiiba jannada uun daf la siin lahaa iyadoon la tusin arrimaha noocaasiya waxaa dhici lahay inaanu dareemin ilaahay subxaana watacaala nicmada uu siiyey iyo wanaaggan uu ku galladaystay wuxuu ihi rasuulku addoonkii kaafirka ahaa iyo kii munaafiq ahaa iyo kii xumaana su-aashaasi marka la weydiiyo si fiican ugama jawaabi karaan xataa haddii loo sii laqino adduunyada ay kusii xifdiyaan oo adduunyada waxa weeyaan arrinka noocaasi ay dusha kaga sii qabtaan kama jawaabi karaan waayo arrintu maaha xifdi ee arrintu waxa weeyaan adduunyada qofku markuu joogay sidee buu ahaa qofkii ku toosnaa siraadkan iyo diintan toosan ee nebi maxamed loo soo dhiibay qofkaasi ayuunbaa la waafajinaya su-aalaha noocaasi inuu ka jawaabo haddii lala dul istaago maanta o dhan loo laqino oo la yidhaahdo malaa'igtu markay ku yimaadaan sidaa dhe oo sidaa kaga jawaab kama jawaabi karaayo haddaanu ilaahay subxaana watacaala ku sugin jawaabta saxdaa haddii waxa weeyaan uu ahaa mid jawaabta saxda hore u hayo toosnaana uma baahnaba in qabrigiisa la dul istaago oo la yidhahdo malaa'ig baa ku iman doonta su-aashaasay ku weydiin doonaan ee sidaa kaga jawaab sidaa ogeed baa rasuulkeenu calayhi salaatu wasalaam aanu samaynin ficilka noocaasiya marka dadka waaasa muu odhan jirin rasuulkeenu malaa'ig baa ku iman doonta su-aalahaasay ku weydiin doonaan ee jawaabta aad ka bixisaa sidaa iyo caynkaasi ha noqoto waayo waxay anfacayso arrinta noocaasi ayaan jirinba waxa uu leeyahy rasuulku calayhi salaatu wasalaam waxa uu ku jawaabi doonaa qofkaasi anigu garan maayo anigu waxaan odhan jiray waxa dadku ay leeyihiin dadka ayuun baan iska raaci jira anoon ka fiirsan waxaanay ku hadlayaan iyo waxaanay samaynayaan maxaqba mise waa baatil waxaa lagu odhanaya markaa laa dalayta walaa talayt waxbana maad gara waxbana maad samaynin kadib waxaa lagu garaacayaa buuhi rasuulku calayhi salaatu wasalaam mabaraq xadiidaa lagu garaacaya waxaana lagaga dhufanayaa labadaa dhagood dhexdooda waxaa markaa uu qayliyaa qaylo tusinaya cadaabkaasi qabriga iyo naciimkaa qabriga ka dhacaya inuu yahay midaan loo kaadinahayn ee qofka marka la dhigo markiiba bilaabmaya su-aalahaasina qofka waxa weeyaan in markiiba lagu bilaabayo waxaa daba walaalayaal isweydiin leh garanay in xabaalahaasi qaarkoodna dadka ku jira lagu cadaabayo qaarna loogu nicmeeyey maxaa haddaba sabab u ah cadaabkaasi qabriga dhexdiisa ka dhacaya maxaase cadaabka noocaasiyo lagaga badbaadi karaa arrinta muhimkii waa taa inaad sababta ogaato lagu gelaayo cadaabkaasee lagu mutaysanayo iyo dariiqada lagaga badbaadi karo si aad waxa weeyaan naftaada u bambaaniso o aada isu ilaaliso oo aada uga dheeraato asbaabta keensanaysa cadaabka inaad la kulanto uguna dadaasho asbaabta iyo dariiqyada lagu gaadhayo nicmadaasi ilaahay subxaana watacaala qubuurta u dhigay si guud ahaana haddaynu uga hadallo asbaabta cadaabulqabriga keenta waxaa lagu cadaabayaa dadkaasi jahli ay kaga sugnaayeen rabbigood subxaana watacaala ilaahay baanay garan garasho waxa weeyaan dhaba oo xaqiiqaa oo waxtar leh oo camal midhaysa waxaa dadkaasi ay lumiyeen ilaahay subxaana watacaala amaradii uu faray waxaanay ku dhaceen oo ay naftooda ka xakamayn waayeen macsiyada iyo xumaanta ilaahay subxaana watacaala uu uga digay ilaahay subxaana watacaala cadaabi maayo naf si fiican u garata ilaahay oo dhaba oo xaqiiqo ah oo ilaahay jecel oo ilaahay subxaana watacaala amarkiisa u hogaansatay kana dheeraatay ilaahay subxaana watacaala waxa uu ka reebay naftaasi badanka iyo jasadka iyo jidhka ay ku jirtana ilaahay subxaana watacaala cadaabi maayo waayo cadaabkan dadka qabrigooda lagu cadaabayo ama aakhiraba la iscadaabaya waa midhihii ka dhashay cadhada ilaahay subxaana watacaala u cadhooday addoommada qaarkood ilaahay subxaana watacaala addoommadana wuxuu ugu cadhoodaa inay sameeyaan waxaanu raalli ka ahayn wuxuu u diiday inay sameeyaan ama wuxuu u faray inay ka tagaan cadhada noocaasi ah ayaa cadaabkani uu ka dhashay qofka ilaahay subxaana watacaala cadho geliya inta adduunyadan uu joogo ee ilaahay subxaana watacaala ku cadhogeliya inuu waajibaadkii ilaahay u diray uu dayaco ilaahay wixii uu ka mamnuucay uu ka xaaraantimeeyey inu dhex dabaasho dhintana isagoo xaaladda noocaasiya ku sugan oo ilaahay subxaana watacaala aanu toobad keenin addoonkaasi ayaa qabrigiisa lagu cadaabaya mid badsado cadaabkaa loo badiyo iyo mid loo yareeyaba waxaana cadaabku ugu badanayaa siduu ilaahay subxaana watacaala cadhadiisa u badsaday waxaanu marba cadaabku kaga yaraanaya sida ilaahay subxaana watacaala cadhadiisa uu u yaraystay waxaa kaloo rasuulkeenu inoo sheegay calayhi salaatu wasalaam macsiyooyin iyo xumaano gaara kuwaasi oo keensanaya addoonka in lagu cadaabo qabrigiisa waxaa macsiyaha macsiyooyinka rasuulku uu sheegay kamida waxaa la yidhaha namiimada namiimadu waa alqaalatu bayna annaas alqaalatu bayna annaas waa dadka oo hadalka loo kala raro calaa wajhi lifsaad si waxa weeyaan xumaan iyo dhibaato iyo foolxumo loo dhex dhigo namiimadu waa arrinka noocaasiya arrinka noocaasihi dhibaatadiisu aada iyo aada bay u fara badan tahay xataa ay yidhaahdeen ahlulcilmigu yufsidu namaamu fii saaca maa laa yufsidu saaxiru fii sana qofka namaamkee diradiraalaha ah saacad gudaheed waxa uu ku kharibaa waxaa ninka saaxirkii sanad aanu ku kharibi karin dadkii la yidhi isjeclaada oo wanaag haydin dhex yaallo oo iska ilaaliya xumaatada ayaa uu arrinka noocaasiya ka kharibaya xumaan ayaa u dhex dhigaya sidaa awgeed baa ilaahay subxaana watacaala wuxuu ugu abaalguday in qabrigiisa lagu cadaabo iyadoo aanu gaadhinba weli cadaabkii weynaa rasuulku calayhi salaatu wasalaam maalin maalmaha kamida wuxuu soo maray laba qabri xadiidka ibnu cabaas baa warinay saxiixaynkana waa ku jira wuxuu ihi rasuulku calayhi salaatu wasalaam labadan qabri waa la cadaabayaa dadka ku jira cadaab baa ku socda imikada aynu dul marayno waayo saynu tilmaanay rasuulku calayhi salaatu wasalaam wuxuu maqlayaa kaylada iyo fawaxanka ka baxaya dadka xabaalaha ku jira waxaa dhacday marka rasuulku calayhi salaatu wasalaam inuu tilmaamay sababtii dadkaasi loo cadaabayay wuxuu yihi waxaa lagu cadaabayaa labadaasi qof arrin aan waxa weeyaan weyneyn arrintaasi in laga tago ayaa aan ku weyneyn labadaa qof inay ka tagaan suurtagal bay waay waanay u fududayd laakiin waa ay ka tegi waayeen arrintaasi ha weynaato laakiin iyaga ayay la fududayd oo wax yar bay la ahay inay heerkan la gaadhaysana waxaa laga yaabaa inaanay sawiranahayn oo kaflad iyo mooganaan ay ku jireen wuxuu yihi rasuulku calayhi salaatu wasalaam ama axaduhumaa fakaana yamshi binnamiima labadan qabri midkood qofka ku jira wuxuu ahaa mid dadka la dhex wareega oo la dhex socdo isku dir iyo iska horkeen yamshi binnamiima waxaa laga cabiray kaana oo weliba laga dambaysiiyey ficil mudaaric oo arrinkaasi uu tusinaya inuu arrinkaa ka dhigtay caado oo arrintaasi sife ay u noqotayba qofkaas oo shaqada arrinka noocaasiya uu ka dhigtay ilaahay baa markaa subxaana watacaala u cadhooday waayo waxa uu ka mid yahay addoomaha ilaahay kuwa ugu shar badan wuxuu ihi rasuulku calayhi salaatu wasalaam shiraaru cibaadi illah almashaa'uuna binnamiima almufariquuna bayna alaxiba addoomaha ilaahay waxa u shar badan kuwa isku dirka iyo iska horkeenka dadka la dhex wareegaya la dhex socda ee kala kaxaynaya kala fogeynaya dad isjecel oo wanaag iyo khayr waxa weeyaan uu dhex yaallo arrinka noocaasi markaa wuxuu ka mid yahay asbaabta dadka lagu cadaabo qubuurtooda in la iska ilaaliyo oo laga digtoonaado ayaa loo baahan yahy arrinta labaad ee rasuulku xadiidkan uu ku sheegay waxa weeye ninkan kalena waxaanu iska ilaalin jirin oo aanu iska daahirin jirin kaadida sa awgeed baa rasuulku u yihi calayhi salaatu wasalaam tanazahuu min albowl faina caamata cadaab alqabri minhu waar kaadida waxaa la idhaha iska ilaaliya oo iska dahiro o iska hagaajiya cadaabalqabriga badankiisu wuxuu ka yimaadaa buu lehi rasuulku calayhi salaatu wasalaam kaadida aan la iska hagaajin sa awgeed baa rasuulku xadiidka waxa uu ku yihi wa ama alaakharu fakana laa yatanazahu min albowl labada ninkooda kalena kaadida ayaanu iska hagaajin jirin najaasada ayaanu ka fogaan jirin waxa ahlucilmiga qaarkood ay yidhaha xadiidkaasi marka ay sharaxayaan waxaa xadiidkaasi laga qaadanaya in qofka taariku salaadkaahi uu kamid yahay dadka lagu cadaabayo qubuurtooda waayo qofka taariku salaadkaahi iskama ilaaliyo kaadida sida uu isaga ilaalinayo qofka tukanaya waayo qofka tukanaya kaadida waa ka dheeraanaya waa iska ilaalinaya waayo salaadiisiiba wax yeelaysa oo ay dhaawacaysa laakiin ninkaan aan tukanahayni waxba dhowran maayo sida ogeed bal adigu u fiirso waxaad arkaysaa dadka waxa weeyaan aan salaada tukanahayn oo iyagoo inta ay meelahaasi ku xaajo gutaan ama ay ku kaajaan iyagoon istinjoon sidaas oo kale dhagax iyo wax lamidana kaadida aan iska marin iska soconaya oo iska dhaqaaqaya markaa salaad la-aantu waxay sababaysaa inaan kaadida la iska ilaalin kaadida oo la iska ilaalin waayaana waxa ay sababaysaa cadaabulqabriga rasuulkeenu calayhi salaatu wasalaam uu inoo sheegay oo inoo tilmaamay marka taariku salaadku waxa uu ka mid yahay kuwaasi lagu cadaabayo qubuurtooda ee rasuulku calayhi salaatu wasalaam uu maqlay sawaxankooda iyo qayladooda iyo buuqooda waxaa kaloo rasuulkeena uu tilmaamay calayhi salaatu wasalaam inay kamid tahay asbaabta laysku cadaabo qubuurta dhexdeeda inuu qofku sheego been beentaasi oo dad ay ka maqlaan dabeetana faafta oo meel walba ka dhacda bari iyo galbeedba waxa weeyaan ukacda wuxuu yihi rasuulkeenu calayhi salaatu wasalaam sida uu leeyahay saxaabiga la idhaha samura wuxuu ahaa bu uhi rasuulku marka salaada subaxuu na tukiyo waa uu nagu soo jeesan jiray waxaanu odhan jiray waa xalay yaa riyo arkay si uu riyooyinka rasuulka calayhi salaatu wasalaam uugu fasiro ama ugu cabiro dabeeta maalin maalmaha kamida ayaa rasuulku calayhi salaatu wasalaam su-aashaa saxaabada weydiiyey wax riyaa oo ay arkeen umay sheegin rasuulku markaa waxa uu ihi aniga xalay toole waxa i yimi laba nin waa laba malag oo suuro laba nin leh dabeeta way kaxeeyeen waxay geeyeen alard almuqadasa dhulka ilaahay uu tahiray ee ilaahay uu sharfaday geeyeen dhulkaasi markaanu tagnay waxaanu soo marray buri rasuulku calayhi salaatu wasalaam nin fadhiya oo nin kalena uu dul taagan yahay ninkaa dul taagani wuxuu gacanta ku haystaa kalbad xadiida kalbada xadiidka wuxuu ka gelinayaa qawlalka halkaasi ayaa uu ka gelinaya dabeeta waa uu ku jeexayaa ilaa uu gaadhsiiye qadaadkiisa dhinaca marka uu dhameeye uu ka faaruqo waxa uu bilaabayaa dhinaca kale dhinaca kale marka uu bilaabo dhinacii hore uu jeexo ayaa sidiisii kusoo noqonaya dabeeta haddana kiibuu kusoo noqonaya arrinka noocaasina sidaasi ayaa loo wadaya ayuu uhi rasuulku calayhi salaatu wasalaam markuu rasuulku labadii malag weydiiyey labada nin ee noocana ninkaasi qawlalka la jeexayo ee sidaasi loo cadaabayo waxa ay ku tilmaameen inuu ahaa nin been sheegi jiray dabeeta beentaasi inta laga maqlo ay meelo fara badan oo kala duwan beentaasi ay gaadhi jirto macanaa beenta waxaa la yidhaahdaa raad ayay kaga tegaysaa dadka dhexdooda marka ay faabto axkaam ayaa ka dhalanaysa waxaa ka dhalanaysa dadka qaarkood inay isticlaadaan qaarkoodna inay isnacaan warkaa beentaa sababtiisa sida awgeed baa qofkii beentii noocaas ahayd sheegay waxaa lagu cadaabay daloolkii beentaasi ay ka soo baxday oo afkiisa in la jeexo sidaasi waxa weeyaan loo ciqaabo weliba ciqaabka noocaasiyana loo wado arrinka noocaasiya waxaa loo baahan yahay markaa dadka muslimiinta inay ka digtoonaadaan gaar ahaan dadka ka shaqeeya wasaa'il liclaam qalabka warbaahinta ama ha noqoto idaacadaha ama ha noqoto jaraa'idka iyo suxufka waayo qalabka warbaahintu wuxuu gaadhayaa dad aada iyo aada u fara badan qofka isagoo wariya markaa been sheega waxa uu noqonayaa kaa rasuulku calayhi salaatu wasalaam uu ka warramay waayo beentiisi meel walba way ka dhacaysa waxaa la mida dadka jaraa'idka waxa weeyaan ku qoraya hadallada iyo wararka waxaa kaloo rasuulku calayhi salaatu wasalaam uu tilmaamay xadiiskaa laftiisa inay soo mareen nin jiifa oo weliba qadaadka u jiifa oo nin kalena uu dul taagan yahay ninkaasoo dhardhaar weyn haysta oo dhardhaarkaasi madaxa kaga bashaaqinaya madaxa ayuu kaga dhufanaya ilaa madaxiisu uu burburo oo uu noqdo wax la bashaaqiyey dhagaxaasi marka uu ku dhaco wuu boodaya oo dhinacaasi ayaa uu uga boodaya qofkii uu ku dhacay dabeeta waxa uu isku dayayaa ninkaasi dhagaxii inuu soo qaato inta dhagaxa uu ku maqan yahay ayaa madaxiisi sidii uu kusoo noqonaya haddana mar labaad buu la dul imanaya madaxiibuu sidii u bashaaqinaya sidaasi ayuu ugu wadaya mar kastuu bashaaqiyo is yidhaa soo qaado dhagaxii isagoo bogsado sidiisii kusoo noqday ayaa uu kusoo noqonaya waxaa rasuulku calayhi salaatu wasalaam markuu weydiiyey ninkaana ay ugu fasireen inuu ahaa nin waxa weeyaan qur-aanka ilaahay subxaana wa tacaala uu baray oo qur-aanka aan waxa weeyaan maalintii ku camal fali jirin habeenkiina ka seexan jirin ilaahay nicmadaasi uu siiyey ayuu dayacay kitaab xoor ayuu noqday dabeeta ilaahay subxaana watacaala waxa uu ku abaalmariyey madaxii waxa weeyaan xikmadaasi ay gelaysay ee qur-aankaasi uu ku qaadi laha uu ku xifdiyi lahaa ee waxa weeyaan dabeetana uu dayacay qur-aankaasi oo waajibkiisi uu kasoo bixi waayey in cadaabka noocaasiya la mariyo taas ayaa ilaahay subxana watacaala uu ku abaalmariyey waxa uu ihi rasuulku calayhi salaatu wasalaam haddana waanu tagnoo dabeetana waxaanu u nimi meel goda dalool meel leh oo moofada oo kalaa oo xagga sarena u yar xagga hoosena u ballaaran meeshaasi oo xagga hoose dab iyo naar lagaga shidaayo dabeeto markaanu meeshaasi u dhowaanay buu yihi rasuulku calayhi salaatu wasalaam waxaanu ku aragnay rag iyo dumar qaaqaawan raggaa iyo dumarkaa qaaqaawan oo ku jira godkaasi oo xagga hoose olol aada iyo aada u laxaad badan uu kaga imanayo ololkaasi markuu usoo dhowaado ayaa waxay isku dayayaan inay kor usoo baxaan ilaa ay soo gaadhaanba meel meesha afaafkeeda u dhow dabeetana ololkii ayaa hoos u noqonaya markaase iyaguna hoos haddana u noqonaya haddana ololkiibaa sidii ugu soo baxaya cadaabka noocaasi ayaa qoladaana ku socda qoladaana waxaa loogu fasiray rasuulka calayhi salaatu wasalaam inay ahaayeen raggii iyo dumarkii si sharci darraa u kulmi jiray ee ilaalin waaye xubintooda taranka ee ku gudan jiray waxa weeyaan dariiqo xaaraama oo ilaahay subxaana watacaala aanu raalli ka ahayn sidaas ayaa iyagana qubuurtooda loogu cadaabay waxaad bal u fiirsataa hadalka uu rasuulku leeyahay way qaaqaawan yihiin iyada lafteeda ayaa ciqaaba markii cawradooda ay ku kashifeen ee ay ku faydeen cid ilaahay uu yidhi ka qariya agtooda ayaa ilaahay subxaana watacaala wuxuu ku ciqaabay in cawradoodii la muujiyo sidaasoo kale markay xaggooda hoose ilaalin waayeen ayaa cadaabkii xagga hoose lagaga keenaya ololku xagga hoose ayuu kaga imanaya madaxana kaga iman maayo dhinacyadana kaga iman maayo bal hadda u fiirso xadiidka waxaa ka muuqata qof walba ciqaabku inuu kaga dhacaayo meeshii xumaanta noocaasiya uu ka sameeyey ee mukhaalafadu waxa weeyaan ay ka dhacday waxaa rasuulku yihi calayhi salaatu wasalaam waanu soconno haddana waxaanu u nimi nin dhex taagan webi dhiiga waa webi dhan haddana waa dhiig oo nin kalena webigaa dhexdiisa uu taagan yihi ninkaa webiga dhexdiisa taagani wuxuu gacanta ku haystaa labada gacmoodba wuxuu ku haystaa dhagaxaan ninkaa webigaa dhiiggaa dhex taagan ayaa doonaya inuu webigaa ka soo baxo ninkaa kale xaggiisa ayuu usoo kacaya markuu xaggiisa usoo dhaqaaqo dhagaxaantaasi ayaa uu ku tuuraya dhagaxaantaasi meel kale kaga dhici mayso afka ayay ka gelaysa ilaa uu ku celiyo meeshii socodka uu ka soo bilaabay haddana socodkiibuu soo bilaabaya dhagaxaantiiba afka kaga dhufanaya sidaasi ayaa haddana uu noqonaya saasi ayaa camaliyadaasi ay u soconaysa rasuulku calayhi salaatu wasalaam ninkaasi marka uu weydiiyey isagana bal arrinkiisu wuxuu yahay iyo cadaabkaasi waxa uu ku mutaystay waxaa rasuulka calayhi salaatu wasalaam loo sheegay inuu ninkaasi ahaa nin ribada cuni jiray afkii markaa ribada uu ku cuni jiray ayaa waxa weyaan dhagax lagala dhacay oo dhagaxaan looga buuxiyey waxaa kaloo ninka ribada uu cuni jiray uu sameeyey dhiig miirasho oo dad ayaa xaqoodii waxa weeyaan uu cunay si xaq daraa u cunay markaa sidaa awgeed ayaa dhiig la dhex dhigay iyaduna waa cadaab kale afkuu ribada ku cunayana dhagaxan baa lagaga garaacay dadkii waxa weeyaan dhiigooda uu miiranayo wixii ay ku dhidideen xaq darro uu ku qaadanaye riba ahaan uu ku qaadanayeyna dhiigoodii nin dhex taagan ayaa laga dhigay sidii nin dhiigoodii dhex taagan oo kale marka ciqaabka noocaasiyo bal isagana u fiirso arrinka lagu mutaystay waxaa kaloo rasuulkeena uu ka warramay calayhi salaatu wasalaam khiyaamada la khiyaameeyo xoolaha guud ee ummadda ka dhaxeeya iyadoon dadka loo qaybin xoolahaasi ama dhul ha noqdaan ama kuwa nool ha noqdaan ama mood ha noqdaan in arrinka noocaasiyana uu keensanaayo in qofka lagu cadaabo qabrigiisa oo xoolihii laftooda ayaa dab ku noqonaya isagoo qabrigiisa ku jira wuxuu leeyahay abu hurayra radia allahu canhu nin ayaa rasuulka wuxuu usoo hadiyeeyey inan addoona inanka addoonka oo la odhan jiray midcam ayaa magaciisa la odhan jiray dabeete ninkaasi midcam la odhan jiray oo rasuulka calayhi salaatu wasalaam raaxiladiisii rar saaraya ayaa waxaa la kulmay oo ku dhacay leeb seeraara ah macanaa cidda soo tuurtay aan la garanahayn oo aan la ogeyn dabeetana wuu dhintay markuu dhintay ayaa dadku ile waxba ma ogo iyagu intaa u muuqata ayuun bay eegayeene waxay yidhaahdeen haniian lahu ljanna wallahi ninkaasi janna ayaa uu helay ha dhinte laakiin nicma ayaa ka horraysay yidhahdeen maadaama rasuulka calayhi salaatu wasalaam uu adeegi jiray oo u khidmayn jiray rasuulku calayhi salaatu wasalaam hadalkaa markuu maqlay wuxuu yihi kallaa maya iska daa ninkaasi inuu janno galo warkeeda taa dhaaf waladii nafsii biyadi ilaaha naftaydu gacantiisa ay ku jirta ayaan ku dhaartaye bustihii uu xaday maalintii khaybar ee uu ka qaatay xoolihii khaniimada ahaa ee gaalada laga qabsaday aan la qaybin bustahaasi ayaa isagoo ololaaya ku baxaya isagoo qabrigiisa ku jira hadda ufiirsa waa busta wey weliba xoolo cid gaara ay leedahay kamuu qaadan waxa uu ka qaatay xoolo guud oo weliba dee shubha uu ku leeyahy oo laga yaabo inu islahaa dadkaasi ay ka dhaxeeyaan unbaad kamid tahay ee iska sii qaaday inta wuxuu rasuulku tilmaamaya calayhi salaatu wasalaam in bustihii uu ku ololayo isagoo xabaashiisa iyo qabrigiisa ku jira markaa taasi waxay tusinaysaa xoolaha guud ee ummadda ka dhaxeeya qofka iskaga tasarufaya ee isagu iska isticmaalaya danihiisa gaarka u isticmaalaya ama ha noqdaan xoolahaasi kuwa dawladdu ay gacanta ku hayso ama ha noqdaan kuwa gaara sida masaajidan oo kale iyo madaaristan ummadda ka dhaxeeya ee cidaali gooni u lahayn qofkaasi in arrinka noocaasi lagu cadaabayo waxaa kaasi kasii daran oo isaguna cadaabkaasi uga sii awleysan xoolo cid gaari ay leedahay qofka si xaq daraa u qaata isaguna saas oo kale ayaa xoolahaasi naarta dhexeeda ay ugu qabriga dhexdiisa ay ugu gubanayaan oo ay ugu ololayaan waxaa kaloo rasuulkeena uu tilmaamay calayhi salaatu wasalaam qofku markuu dhinto haddii loo ooyo laga dul baroorto baroorta noocaasiyana isagu uu sunneeyey intuu adduunyada joogay raallina uu ka ahaa dadkaa samaynayana aanu ka reebin isagoo ogaa inay samayn doonaan in baroorta noocaasi ay sababayso qofkii in qabrigiisa lagu cadaabo waa arrin aada iyo aada u layaab badan dadku marka laga dhinto khaasatan dumarku dumarku way baroortaan iyagoo laga yaabo inay isleeyihiin qofkiinii dhintay wax ugu tara oo bal waxaad muujisaan qofkaasi qiimihiisa iyo dhimashadiisu dhaawac iyo dhibaatada idin gaadhsiisay laakiin rasuulkeenu calayhi salaatu wasalaam wuxuu inoo sheegayaa in arrinka noocaasi uu sabab u noqonayo qofkii in la cadaabo waxaynu garanaynaa cumar ibnu khadaab radia allahu canhu markii la tumaatiyey ama la wareemay waxaa usoo galay saxaabigii la odhan jiray suhayb radia allahu canhu isagoo ooyaya ooyintiisa waxaa la socday waxoogay dhawaaqa oo wuxuu lahaa waa akhaah waa saaxiba alla walaalkayow alla saaxiibkayow saasuu laha wax kale hadda kumu dhawaaqahayn cumar ibn khadaab radia allahu canhu waxau yihi atabki calaya waqad qaala rasuulu llah ina almayita yucadabu bibacdi bukaa'i ahlihi calayh war miyaad iga dul ooyeysa ad iga dul barooranaysaa buu yihi iyadoo rasuulku yihi calayhi salaatu wasalaam qofkii dhintay waxaa lagu cadaabayaa qabrigiisa oohintii dadkiisu ay u ooyeen qayb kamida awgeed oohintao dhan laguma cadaabayo qofka oohinta waxa weeyaan ilmada dareerka iska ah ee wax qaylaa iyo wax dhabana garaac iyo wax bowdyo garaaca iyo wax marya jeexjeex iyo tima siidayn iyo ciid isku qasi aanu la socon ta noocaasiyo qofka lagu cadaabi maayo waayo waxay kamid tahay calaamadaha tusiya raxmadda qofkani naxariisi inay qalbigiisa ay ku jirto qofka taasi laga waayana waxaa arrintaasi ay tusinaysaa inuu yahay qof waxa weya naxariistu qalbigiisa aanay ku jirin amase ay ku yar tahayba sidaa ogeed baa rasuulku calayhi salaatu wasalaam markuu dhintay inankiisii ibraahim wuxuu yidhi ishu way ilmaynaysaa qalbiguna waa murugoonaya oo ishu dhimashadaada waa ka ilmaynaysa qalbiguna waa ka murugoonaya oo dee faaruqitaanka aad naga faaruqday waa ka murugaysanay walaa naqulu ila ma yurdii rabbana laakiin odhan mayno ilaa wax ilaahay subxaana watacaala raalli gelinaya mooyaane wax kale marka oohintan qofka lagu cadaabaya waa taqaylada iyo buuq iyo sawaxanka noocaas iyo wadata marka rasuulku markuu inoo sheegay asbaabtan in dadka qaarkood lagu cadaabay maaha macneheedu in kuwan oo qura la isku cadaabo bal waa tilmaamis rasuulku inoo tilmaamayo in macsiyada iyo khilaafka amarka ilaahay la khilaafaa uu sabab u noqonayo in qofka la cadaabo maxaa lagaga badbaadaya cadaabulqabriga si kooban aan u tilmaamo waxaa lagaga badbaadaya horta bal in la iska ilaaliyo asbaabta keensanaysa qofka in qabrigiisa lagu cadaabo ama ha noqoto ta guud oo macsiyadaa ama ha noqoto macsiyadaa gaarkaa ee rasuulku calayhi salaatu wasalaam si gooniya uu xusay waxaa kaloo lagaga badbaadayaa addoonku inuu ahaado mid mawdka iyo geerida diyaar u ah mar walba xusuusan oo markaa geeridu si fajaa ama laba filaan ay ugu timaado aanu addoonku noqon mid farta dhexda ka qaniina addoonku waa inu noqdo mid naftiisa xisaabiya waxaana uu ku dhacayaa diyaargarowga geerida loo diyaargaroobaya addoonku dee inuu toobada u degdego tawbada oo xumaantii iyo macsiyadii iyo khaladkii ka dhacay ilaahay uga noqdo xuquuqda lagu leeyahay inuu iska gudo ta ilaahay subxaana watacaala uu ku leeyahay ta basharku ay ku leeyihiinba saas oo kale inuu farabadiyo dee acmaasha saalixa ee wanaagsan waayo nusuustu waxay noo tilmaamaysaa acmaasha saalixa ee wanaagsani addoonka inay xifdinayso oo ilaalinayso adduun iyo iyo aakhiraba qabrigiisana inay ku xifdinayso ay ku ilaalinayso oo camalkiisii wanaagsana inuu u imanayo oo u bushaaraynayo waa kii noo sheegay rasuulka calayhi salaatu wasalaam waxaa kaloo lagaga badbaadaya ilaahay in laga magan galo fitnada qabriga iyo cadaabulqabriga si awgeed baa rasuulkeenu calayhi salaatu wasalaam ilaahay in fara badan uu ka magan geli jiray cadaabulqabriga saxaabadiisana waxa uu faray ilaahay inay ka magan galaan cadaabulqabriga waxaa lagaga badbaadaya aribaatu fi sabiili illah qofku inuu dhinto isagoo gaadh haya ilaahay beeraaddii gaad u haya oo muslimiinta cadowga iyo gaalada iyo kafarada ka ilaalinaya waxaa kamid ah arrimaha lagaga badbaadayo qofka oo dhinta yawm ljumca dhimashada qofku uu dhinto maalinta jumca hadduu ahaa qof markiisa hore wanaagsan oo mustaqiima waxaa arrinkaasi uu kamid yahay min calaamaati xusni alkhaatima calaamadaha tusinaya qofka in wanaag loogu khatimay oo noloshii loogu gebagabeeyey waxaanu kamid yahay calaamadaha tusinaaya in qofkaasi waxa weeyaan cadaabu qabriga iyo fitnada qabriga uu ka badbaadi doono wuxuu ihi rasuulku ma jiro qof muslima oo maalinta jumcaha dhimanaya ilaa waqaahu allahu fitnata alqabri ilaahay waa ka ilaaliyaa qofkaasi fitnada iyo imtixaanka qabriga cadaabkuna fitnadaasi ayaa uu ka dambeeya waxaa kaloo rasuulkeenu uu tilmaamay calayhi salaatu wasalaam qofka u dhinta cudurka caloosha inuu kamid yahay dadka laga badbaadinayo cadaabuqabriga waa hadduu ahaa qofkaasi qof markiisa hore hagaagsan waayo gaalaha udhinta u dhimata cudurka caloosha munaafiqiin baa udhinta oo kuwo faajiriina udhinta marka rasuulku axaadiian uu ku leeyahay qofka maalintaa dhinta iyo qofka xaaladaa ku dhinta waa in loo celiyo qofka xaalkiisu marka hore sida uu ahaa ma mustaqiim buu ahaa mid toosan mise mid aan toosnayn waxa uu yihi cabdullaahi ibnu busr waxaan ag joogay bu dhan ag fadhiyey sulaymaan ibnu surad saxaabiga la yidhaahdo iyo khaalid ibnu carfata labadaa saxaabi dabeetana waxaa loo sheegay nin dhintay cudur calooshaana u dhintay taacuud dabeeta waxaan arkay bu hi inay aada iyo aada u jeclaysanayaan hadday xaadiri lahaayeen ay ka qayb geli lahaayeen ninkaasi janaasadiisa dabeeta midkood baa kii kale wuxuu ku yidhi miyaanu odhan rasuulku calayhi salaatu wasalaam qofka waxa weeyaan u dhintaa cudurkaasi caloosha falan yucadaba fii qabrihi qabrigiisa qofkaa laguma cadaabi doono deeta kii kalena wuu u jawaabo wuxuu yihi ha rasuulku sidaasi ayuu yihi run ayaad sheegtay markaa ninkaa janaasadiisa inay ka qayb galaan waxay u jeclaysanayaan waxay arkeen calaamo tusinaysa in ninkaasi aanu kamid ahayn dadka qubuurtooda lagu cadaabi doono marka asbaarta lagaga badbaado cadaabuqabriga waxay isugu soo urureysaa in ilaahay subxaana watacaala laisu dhiibo ilaahay la magan galo ilaahay subxaana watacaala loo hogaansamo intaasi ayaan insha allahu tacala kusoo gaabin doonaa wallahu aclam sala allahu calaa nabiyina maxamed